xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa la tacaalaya kumanaan caruur ah oo nafaqadaro la ildaran caruurtan ayaa laga kala keenay dhulka miyiga ah dowladdu waxa ay sheegtay in caruurtan ay tiradoodu tahay soddon kun ay kor u dhaaftay oo ay la liitaan nafaqadaro kuwaasi oo haddii aan si deg deg ah loo nafaqa celinin qarka u saaran cudurro kale amaba geeri warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda cabdiweli cabdi maxamed cabdulaahi waa kowii toban bilo jir waxa uuna ugu yidryahay qoyskiisa oo lix qof ka kooban waxa uu la tabardaran yahay nafaqo xumo cabdulaahi waxa uu ka mid yahay tiro badan oo caruur ah oo hadda lagu sheegay inay nafaqo xumo hayso
caanaha nafaqadarnima xaali waxay kordhinayaan kiilaha nafaqadarnim baa loo siiyey waxaan kaga gartaa hadda kiiladiisa maalintii la keenay lix boonda wax yar baa u raacsanaa haddana lix boondi iyo shan dhibic waaye
weydgeyn weydgeyn inuu kiilihiisa kor u kaco ayaan rajeynayna oona filaynaa sababta caanaha marka la siiyo kiilay kordhiyaan so inta marka alaf waxaa laga two three four five days inuu ku jiro markii tan uu ka baxo warqada u qorayna meeshada hore kasoo tegayna m c h-ka outpatienta loo diraa outpatient markii loo diro xaggana maxaa yaalaan cuno kale maxaa yaalaan plumpnut iyo plumpistapa la kala dhaho laba waaye cabdulaahi iyo hooyadiis khayra aadan waxay ka yimaadeen deegaanka madoogaashe oo boqol iyo lixdan kilomitir u jirta ilaa isbitaalka weyn ee gaarisa si ay u helaan cunto daaweyn ah taasoo la siiyo caruurta ay haysa nafaqa xumada ba-an khayra aadan baa laydhaha waxaan ka keenay meel oo gaasho dhinaceeda kale oo barquuqeedha dhowrtuule xaruntan ilmaha waxaa la mariyaa heerar kala duwan oo qiimeyn ah si loo ogaado xaaladiisa nafaqaynta oo ay ku jiraan miisaanka iyo dheerarka taasi oo marka la barbar dhigo heerka cabirka jirka ee ilmaha in ka badan soddon iyo sagaal kun oo caruura oo ku nool ismaamulka gaarisa ayaa wajahaya nafaqadaradii ugu xumayd sida ay dowladdu sheegtay ilaa shan kun iyo shan boqol oo hooyooyin uur leh iyo kuwo nuujiya oo ku nool gaarisa ayaa nafaqadaro haysaa laakiin keliya labaatan iyo saddex kun iyo shan boqol oo caruur ah iyo saddex kun iyo sagaal boqol hooyooyin ah ayaa u diwaangashan mashruucan nafaqaynta horta da-dan aada u sii aan u caawinno waxaweyaan da-da lixda biloodna ka weyn shanta sanona ka yar waayo da-daasayta haddaad wax hadda ka qaban hadhowd waxaad ka qaban karayso ma laha marka da-daasaan aada brograamkeenna u gelinaa waayo waa da-da aan dhahno waa vulnerable oo cuduraday nugul yihiin jiro waxay nugul yihiin nafaqadarada wax walbay u nugul yihiin gruubka kaloon haddana aan aan wax ka qabanno oon caawinno oon baarno waa hooyooyinka naaska nuujiyaan iyo hooyooyinka uurka leh iyaga naftigooda safartan aad bay ugu soo biireen brograamyadeenna oo toddobaatan iyo sideed meel bay countiga ku leedahay isbitaallo gaarisa county gudaheeda toddobada sub county haddaad eegto mid walba wuxuu leeyahay ilaa maa dhowr iyo toban meel oo nafaqaynta caruurta iyo hooyooyinka labadaba lagu sameeyo shahmaad yuusuf waa isku duwaha nafaqaynta caruurta ismaamulka gaarisa waxaana wax ka weydiinay heerka nafaqa xumada caruurta waxay shahmaad intaasi ku dartay carruurta nafaqa xumadu saamaysay inay halis ugu jiraan xanuuno badan oo aysan iska daafici karin jirkoodu horta ilmaha nafaqa darro hadday ku dhacdo cudurada caadiga ah hadda iskama iskama daafici karo jirka daaficiisa hoos u kacaya ilmaha caqligiisa hoos u kacaya socodkii iyo waqtigii uu socon lahaa o dhan baa hoos u noqonaysaa marka aad bay isu dhimaysaa jirka caruurta shubanka iyo mantagaa bataa waxaa badataa xergabka waayo siigada way badan tahay durayga aad ugu dhacaa oo caruurta qufac iyo wax walbaa lagu arkayaa nimonyada way badanaysaa waayo habeenkiina waa qabow zaa'ida maalintana waa kulayl marka cuduradaasoo dhan caruurta hadda safartan way ku yara badan yihiin doctor xaawa oo ah maamulaha isbitaalka weyn ee gaarisa ayaa tilmaamtay in xalka ugu wanaagsan ee nafaqaynta caruurta lagu ilaalin karo uu yahay in laba sano oo isku xigta la nuujiyo waa xaqiiq in hortaga ugu wanaagsan ee la samayn karo si looga gaashaanto nafaqadarada caruurta ay tahay naasnuujin joogto ah oo aan waxba la siinaynin lixda bilooda ugu horeysa hooyada xanuunka iyo nafaqa la-aanta ah wakhtiga uurka dhalmada iyo lixda bilooda ugu horeysana naasnuujintaasi lixda bilood iyo labada sano oo kaamil ah waxa ay keeni kartaa ilmo caafimaad qaba maskaxdiisuna fayowdahay
abdul cabdi maxamed v o a